samu'eelkii koowaad cutubka shanaad haddaba reer falastiin way qaateen sanduuqii ilaah oo waxay ka keeneen ebenceser oo geeyeen ashdood markaasay reer falastiin sanduuqii ilaah qaateen oo intay geliyeen gurigii daagoon ayay ag qotumiyeen daagoon oo maalintii dambe markii kuwii reer ashdood aroor hore kaceen waxay arkeen daagoon oo wejiga ugu dhacay sanduuqii rabbiga hortiisa markaasay daagoon qaadeen oo meeshiisii qotomiyeen oo haddana markay subaxdii dambe aroor hore kaceen waxay arkeen daagoon oo wejiga ugu dhacay sanduuqii rabbiga hortiisa oo daagoon madaxiisii iyo labadiisii gacmoodba way ka go'naayeen oo waxay ku dhaceen marinka oo daagoon waxaa u hadhay gumudkii oo keliya taas aawadeed daagoon wadaadadiisii ama dad kaleeto oo daagoon gurigiisa soo galaba midna kuma joogsado marankii guriga daagoon oo ashdood ku yiil ilaa maantadan la joogo laakiinse gacantii rabbigu way ku cusleed reer ashdood wuuna baabi'iyey iyagii oo wuxuu ka soo baxyo ku soo daayey ashdood iyo xuduudkeeda oo dhanba oo dadkii reer ashdood markay arkeen inay saas tahay ayay yidhaahdeen sanduuqa ilaaha reer binu israa'iil waa inaannu ina dhex oolin waayo gacantiisii aad bay inoogu adag tahay innaga iyo ilaaheenna daagoonba sidaas daraaddeed waxay u cudirteen oo soo urursadeen madaxdii reer falastiin oo dhan oo waxay yidhaahdeen war maxaynu ku samaynaa sanduuqa ilaaha reer binu israa'iil oo iyana waxay ugu jawaabeen sanduuqii ilaaha reer binu israa'iil ha lagu soo wareejiyo gaad oo iyana sanduuqii ilaaha reer binu israa'iil halkaasay ku soo wareejiyeen oo sidaasay ahaatay markii ay qaadeen dabadeed inay gacantii rabbigu gees ka ahayd magaaladii oo wuxuu ku riday naxdin weyn oo dadkii magaaladana waxbuu ku dhiftay yar iyo weynba oo kulligoodna ka soo baxyo ayaa ka soo wada baxay sidaas daraaddeed waxay sanduuqii ilaah u direen xagga ceqroon oo markii sanduuqii ilaah ceqroon yimid ayay reer ceqroon wada qayliyeen oo yidhaahdeen sanduuqa ilaaha reer binu israa'iil waxay inoogu keeneen inay ina laayaan innaga iyo dadkeennaba sidaas daraaddeed way u cidirteen oo soo wada urursadeen madaxdii reer falastiin oo dhan oo waxay ku yidhaahdeen sanduuqa ilaaha reer binu israa'iil inaga fogeeya oo iska daaya meeshiisii haddana ha tagee oo innaga iyo dadkeennaba yuu ina layne waayo magaalada waxaa kulligeed ku dhex jiray naxdinta dhimashada oo halkaasna gacanta ilaah waa ku cuslayd oo dadkii aan dhimanna waxaa lagu dhiftay ka soo baxyo oo magaalada qayladeediinna waxay u baxday xagga samada